taswiirta koob iyo labaatanaad bool hadda waxaa u malaynayaa oo uu isku maleeyey in ilaahu doonayo inuu ku noqdo magaalada yeruusaalem laakiin kuwo badan oo masiixiina oo walaalihii waxay u sheegeen boolos inuu ku noqon magaalada yeruusaalem waayo waxa ay ka baqayeen dadka yuhuudiya inay dilaan haddaba ma u malaynaysaa boolos inuu ka baqayay inuu dhinto oo boolos markuu ku laabtay magaalada yeruusaalem waxauu tegay meeshii macbuudka dadkii macbuudka joogana waa ay garteen boolos kan uu ahaa inuu ahaan jiray kii boolos la odhan jiray hore u joogi jiray magaalada yeruusaalem oo dadkii waa qaylien oo waxay idhaahdeen ninkani waa ninka ka soo horjeesaday in la baro oo lagu socdo sharcigii nebi muuse oo xataa dadka aan yuhuud ahayn ee jentailiska waxa uu keenay macbuudka si uga dhiga markaasi macbuudka meel wasakhaysan taasina dadkii waxa ay ka dhigtay kuwa aad u cadhaysan oo dadkii macbuudka joogay inta ay soo qabteen bool ayay garaaceen oo askartii romaniskii waa ay maqleen qaylada iyo buuqa ka dhacaya meesha macbuudka oo waa ay tegeen oo ay joojiyeen oo haddaba boolos intii halkaasi aan laga kaxayn waxaa loo oggolaaday inuu wax yar hadlo oo inta uu sare joogsaday ayuu dadkii u sheegay markhaati furkiisii oo intuu sare joogsaday oo ay dhegaysanayeen ayuu waxa uu ku yidhi in ilaah ku amray inuu warka wanaagsan ee injiilka u qaado kuwa aan yuhuudda ahayn ee jentaaliska oo dadkiinama aanay doonayn in maqleen taasi markaasi waxay yidhahdeen boolos hala dilo dila hala dilo dila kadibna askartii romanisku waxay u qaadeen rasuul bawlos xabsiga marar fara badan ayaa dadka yuhuuddi ee reer binu israa'iil waxay isku dayeen inay boolos dilaan laakiin boolos marna ma uu xanaaqin oo xataa marna kama u baqan ninkii boolos khiyaamooyinkii dadka reer yuhuudda ay ay ku doonayaan inay dilaan rasuul bawlos waxa uu ogaa inuu shaqo qaban doono oo ah shaqada rabbiga ilaahna inaanu oggolaan doonin in la dilo oo ay shaqada ilaah markaasi iyadoo ay joogsato kitaabka baibalka ee injiilka buugga romaniska cutubka siddeedaad aayadda siddeed iyo labaatanaad waxay leedahay oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay